جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا bismillaahi raxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka raatiraaca toddobaadka oo toddobaadkiiba caawo kale mar aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alandulus يعادينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا qodobada xiisaha badan ee barnaamijka caawa aan idinkugu heenno insha allah waxaa ka mid a sidee ayuu saamayn ugu yeeshay reer galbeedka iyo maraykanka hadalkii toddobaadkan ka soo yeeray madaxweynaha maraykanka ee jo biden kaas oo yukrein u fasaxay adeegsiga gantaallada riddada dheer maxayse tahay walaaca ay reer galbeedka haatan dareemayaan barnaamijka ayaan idinkugu haynaa faahfaahinno dheeraada oo ka soo baxaya weerar mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ee dalka maali ay la beegsadeen ciidanka calooshoodu shaqaystayaasha ruushka ee wagner xogta iyo sawirro ay baahisay mu'asasada azallaaqa ayaan caawa barnaamijka idinkugu haynaa maxaan ka naqaanaa suldaankii beesha murusade ee wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe ee dhowaan ku geeriyooday magaalada jilib wanaaggii lagu yaqaanay iyo hoggaamintiisii hagaagsanayd ayaan warbixin sidoo kale caawa idinkaga heenaa maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo dowlad diiniga u soo xidhay inta badan haweenka muslimaadka ah ee ku dhaqan degmada taas oo qayb ka noqonaysa dowlaad diini ah oo uu maamulka qaybaha kala duwan ee bulshada u qabtay barnaamijka ayaan caawa idinkugu haynaa qaar ka mid ah haweenkii dowladaas ka faa'iidaystay qodobadaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta bariga afrika ayaan idiin haynaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka
الرحمن هادينا إن ضلت مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا والإخلاص داعينا والديان راعينا نحو الله قد سرنا لا خابت مساعينا waa hagaag waa habeennimo sabtiya taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha jamaadul awal ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo faahfaahsan sidee ayuu saamayn ugu yeeshay reer galbeedka iyo maraykanka hadalkii toddobaadkan ka soo yeeray madaxweynaha maraykanka ee jo biden kaas oo yukrein u fasaxayay adeegsiga gantaallada riddada dheer maxayse tahay walaaca ee reer galbeedku haatan dareemayaan qodobkaas oo faahfaahsan waxaa xubintii hadalhaynta toddobaadka inoogu haya ilyaas cabdulaahi cabdiwahabaad bad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal kusoo dhowaataan xubinta hadalhaynta toddobaadka oo aan caawa diiradda ku saari doono qodob isbuucii lasoo dhaafay si aad ah u haystay inta badan warbaahinta dunida waana hadalkii ka soo yaray madaxweynaha in xafiiska aqalka cad uu ka taga ay uga harsan tahay muddada kooban ee joe biden kaasoo ahaa in ukrain uu u ogolaaday adeegsiga gantaalada riddada dheer isbuucii lasoo dhaafay oo idil waxaa la dareemaya saamaynta iyo dhaqdhaqaaqa xooggan ee uu dhaliyey ogolaanshahaas ka soo yaray dhanka joe biden durbadiiba moscow sida laga warhayo waxay beddel ku samaysay hannaankii iyo caqiidadii uga degsanayd adeegsiga hubka sida daran wax u gumaada ee nukliyerka iyadoona sheegtay moscow haddii reer yurub gantaale ay leeyihiin ay ku soo dhacaan gudaha moscow in lagu xadgudbay qawaaniintooda ayna adeegsan doonaan nukliyerka wax yar kama aysan soo wareegin ukrain ayaa gantaaladeeda riddada dheer waxay durbadiiba u adeegsatay bartilmaameedii ku yaala gudaha ruushka iyadoo dhacdadaas si aad ah loo hadalhayo ruushkana laga sugayo jawaab afartan iyo siddeed saacadood gudahood ukrain ayaa mar kale weerar waxa ay ku qaaday xarumo militari oo ku yaala gudaha ruushka intaasi kadib ruushka ayaa markii ugu horreysay toddobaadkan waxa uu isaguna qaaday weerar uu u adeegsaday gantaalo nooca baalistiga ah oo uu valadimir putin sheegay inay yihiin kuwo casri ah oo aysan horay u adeegsan iyagoona ciidanka ruushka ku garaacay gantaaladaas gudaha ukrain xaaladdu hadda intaa ayay ku eg tahay oo dhinacyadu intaas ayay kala taagan yihiin waxaase jira dhanka kale xaalad cusub oo kasoo korortay dhanka wadamada reer yurub dalalka qaaradda yurub ayaa tan iyo bilowgii toddobaadkan iyaguna waxay wajahayaan xaalad isku mid ah oo aanan horay loo arag kadib markii ay cillad soo wajahday xarumaha nukliyeerka shidaalka isgaarsiinta iyo tamarta sida lagu warramaya laba filo oo isgaarsiinta internetka ee fiber optic badda hoosteedana mara ayaa la jaray mid ka mid ah waxaa adeegsan jiray oo ay isku xiri jirtay dalalka lithuania iyo sweden halka tan kalena ay adeegsan jireen dalalka fiinland iyo jarmalka xarunta kaydka shidaalka ee ugu weyn norway ayaa xayiraad ku timid kadib markii ciladan ay soo wajahday xaruntan ayaana lagu tilmaamaa mid ka mid ah xarumaha ugu weyn qaaradda yurub waxaana loo diiwaangeliyey inay tahay xaruntii ugu horreysay ee maalin qura soo saarta ilaa toddoba boqol iyo konton iyo lix kun oo foosto shidaal ah taasoo ka dhigan in hakadkan iyo xirnaanshiyaha ku yimid ay dhaqaale burbur ku tahay norway iyo guud ahaan qaaradda yurub laba ka mid ah xarumaha tamarta nukliyeerka ee dalalka fiinland iyo lithuania ayaa iyaguna waxaa lagu warramayaa inay ku timid xayiraad kadib ciladan soo wajahday awadeed arrintan ayaa ku tacalluqda hadalkii ka soo yaray joe baiden ee uu ukraine ugu fasaxay adeegsiga gantaalada riddada dheer oo waxaa la leeyahay ruushka isagoo middaas ka jawaabaya ayuu fiilooyinkan fibro optica waxa uu ka jaray badda hoosteeda si dalalka yurub uu u tusa awooddiisa iyo in isagu weli uu hayo xakamayntooda wasiirka difaaca jarmalka isagoo ku sugnaa toddobaadkan gudaha caasimadda dalka biljamka ee bruselis ayuu sheegay in ruushka keliya uusan ahayn mid ku dagaalamaya hab ciidan oo keliya balse uu samayn karo khatar intaas ka ballaaran oo gelgeli doonta qaaradda yurub oo uu ula jeeday in isagu hadda uu ka dambeeyo tallaabooyinkan loogu jaray fiilooyinkii internetka ee fibro optiga ee hoos mariya biyaha guntooda lagana filan karo tallaabooyin intaas ka ballaaran haddii maraykanku uu weli kusii adkaysto in ukraine uu u ogolaado adeegsiga gantaalada riddada dheer gabagabadii dalal badan oo uu sweden ugu horeeya ayaa durbadiiba u diyaargaroobay dagaalka saddexaad ee dunida maadaama ruushka lagu iclaamiyo dagaal cusub loona fasaxay ukraine adeegsiga gantaalada jara masaafooyinka fogfog isaguna uu qaadi karo tallaabooyin intaas ka ballaaran oo ay ula jeedaan inuu adeegsan karo oo uu ka dhabayn karo hanjabaadiisii ahayd rididda hubka sida daran wax u gumaada ee nukliyeerka sweden oo kale waxaa laga qaybiyo buugaag ay ku qoran yihiin digniino dhowr ah shacabka waddankaasna loogu sheegayay inay u diyaargaroobaan xaaladda cusub ee ay dunidu geli doonto waxyaabaha buugaagtaas ku qoran waxaa ka mid ah cabdiwahaab in dadka loogu sheegayo in ay isku sii diyaariyaan ayna sii bartaan sida loogu noolaada nolosha adag ayna guryaha soo dhigtaan cuntooyinka qallalan ee kaydka gala dhanka kale waddanka denmark isagana waxaa lagu warramayaa in xukuumadda waddankaas ay durbadiiba bilowday in shacabka ay sii barto kusii noolaashaha xaaladda adag waxaana la ogeysiiyey rayidka waddankaas in korontada iyo biyaha iyo internetkaba la jari doono maalmaha soo aadan si aad ula sii qabsataan xaaladda adag ee soo socota ayaa la yidhi guud ahaan inahaas ayaan kusoo koobaynaa hadalkii ka soo yaray joe baiden iyo saamaynta uu dunida ku yeeshay iyo sida ay warbixinadu u muujinayaan tallaabooyinka adag ee laga filan karo dhanka ruushka aan markana dhegaystayaal dib ugu laabanna qaybaha inooga haray barnaamijka raadraaca toddobaadka
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka faahfaahino dheeraadaha ayaa ka soo baxaya weerar mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ee dalka maali ay la beegsadeen ciidanka calooshoodu shaqaystayaasha ah ee ruushka ee wagner haddaba waxaan idiin haynaa xogta weerarkaas oo dhowaan ay baahisay muwasasada azallaaqa garabka warbaahineed ee mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin qodobkaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta geeska afrika waxaa xubintii dhacdooyinka toddobaadka inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba barnaamijka igala qayb qaata waad mahadsan tahay cabdi wahaab xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka waxaan ku bilaabeynaa howlgalladii ugu waaweynaa ee toddobaadkan dhacay ciidamada mujaahidiintu waxay toddobaadkan howlgal kamiinah ka fuliyeen gobolka mandheera ee dhulka n f d ee gumaysiga kenya ku hoos jira weerarkan kamiinka ah ayaa lagu beegsaday kolanyo ciidamo kenyaan ah oo ku socdaalayay duleedka deegaanka warguduudo ee hoostaga degmada ceelqalow waxaa weerarkaasi lagu dilay lix askari oo kufaarta kenya ka tirsanaa halka afar askarina lagu dhaawacay waxay sidoo kale mujaahidiintu weerarkaasi dhabagalka ku gubeen gaari nooca kooyalka ah oo qori dhashiika ah uu ku rakibnaa waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu toddobaadkan fuliyeen howlgal qarax ah kaasi oo ka dhacay xaafadda xoosh degmada dherkinley ee magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi lala beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad dharcada waxaana ku dhintay hal askari laba kalena waa ay ku dhaawacmeen sidoo kale qarax ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen degmada kaaraan ee isla magaalada muqdisho waxaana lala eegtay guri uu degan yahay taliyaha maleeshiyaadka riddada ee dharcadka degmada kaaraan balse waa uu ka badbaaday qaraxaasi waxaana ku dhaawacmay laba askari oo ilaaladiisa ka mid a sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay toddobaadkan howlgal qorshaysan ka fuliyeen wadada xiriirisa degmooyinka wallaweyn iyo afgooye waxayna kusoo qabteen sarkaal murtad ah oo taliyo ka ahaa isbaaro murtadiinta u tiilay wadadaasi murtadka lasoo qabtay oo ka tirsanaa milatariga riddada taliyo ciidanna uu ahaa maleeshiyada isbaarada u tiilay ayaa lagu magacaabaa sanay bare waxaana sidoo kale uu qeyb ka ahaa maleeshiyaadka riddada ee sanad ka hor duulaanka ku qaaday deegaano ka tirsan shabeellada dhexe sarkaalkan nolosha lagu qabtay ayaa qiray in maalmihii lasoo dhaafay gaadiidka safarka ah ay ka dhaceen lacag dhan shan iyo toban kun oo dollarka mareykanka ah sidoo kale waxa uu intaa ku daray in toddobadii maalmood ee u dambeeyey ay gaadiidka safarka ah kala degeen islamarkaana kufsadeen kow iyo toban haween ah oo ka mid ahaa haweenka muslimaadka ee ku safra wadadaasi sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen mid ka mid a kaantaroolada laga ilaaliyo xarumaha muhiimka ah ee maamulka riddada ee jubbaland ee ku yaal gudaha magaalada kismaayo kaantaroolkan waxaa ku sugnaa ciidamo kenyaan ah waxaana qaraxaasi ku dhintay saddex askari oo kenyaati ah halka ay ku dhaawacmeen laba kale oo ka tirsan isla ciidamada kenya ee bartaasi kaantarool ku sugnaa dhanka kale cabdiwahaab kataib al khibaariya waxay toddobaadkan faafisay muuqaalo dhowr ah waxaana muuqaaladaasi ka mid ahaa weerar lagu beegsaday fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen duleedka deegaanka birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxay sidoo kale kataayib ikhbaariya baahisay qeybta toddobaad mashruuca qeybinta sakada xoolaha nool kun afar boqol afartan iyo lix hijri ay mujaahidiintu ka sameeyeen tuulada hiijo maxamed ee hoos tagta degmada baraawe ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxay sidoo kale mu-asasadu faafisay qeybta sideedaad mashruuca qeybinta sikada xoolaha nool kun afar boqol afartan iyo lix hijri mujaahidiintu ka sameeyeen tuulada nasrudiin ee soo ee hoos tagta isla degmada baraawe ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose haddii aan dhankaasi kaga gudubno howlgallada mujaahidiinta dhacdooyinkii toddobaadkan waxaa ka mid ahaa in mid ka mid ah gacanyarayaashii cabdi ilay uu iskuday dillah ka badbaaday iyo mas-uul ka tirsan maamulka soomaali galbeed oo lagu dilay gobolka jarar wararka ka imaanaya magaalada adisababa ee caasimadda waddanka itoobiya ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay toddobaadkan iskuday dil oo lagu doonayay in lagu khaarijiyo xubno aada uga agdhowaa madaxweynihii hore ee maamulka dabalilifka soomaali galbeed ninka lagu magacaabo cabdi iley waxaa rasaas lagu furay gaari uu saarnaa nasrudiin iyo xubno kale oo ka mid ahaa shakhsiyaadka sida aadka ah ugu dhow cabdi iley waxaana la risaaseeyey xilli ay ka soo baxeen hotelka golden ee magaalada adisababa wararku waxay sheegayaan in falkan uu ka dambeeyo mid ka mid ah ilaalada mustafa cagjar hogaamiyaha maamulka shaadala dirirka ah ee soomaali galbeed ee xabashida etoobiya ay ku adeegato ninkaasi ayaa lagu magacaabaa efrem abagasa waxa uuna ka soo jeedaa qowmiyadda xmaarada isagoo si gaar ah muddo sannadaha ula socday mustafa cagjar siyaasiyiin xiriir dhowlo leh cabdi iley ayaa baraha bulshada ku faafiyey xogta qaabkii ay wax u dhaceen waxaana dhaawac halisa uu soo gaaray mid ka mid ah gacanyarayaasha cabdi iley oo hadda lagu daweynayo cisbitaal ku yaal adis ababa toddobaadkii hore ay ahayd markii magaalada adis ababa laga soo afduubay wasiirkii hore waxay ugu yeeraan cadaaladda maamulkii cabdi iley kaasi oo nidaamka mustafa cagjar uu ku xiray magaalada jigjiga dhinaca kale kooxo hubaysan ayaa deegaan ka tirsan gobolka jarar ku dilay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka shaadala dirirka ah ee maamulka mustafa cagjar goobjoogayaal ayaa soo sheegay in toogasho lagu dilay axmed cabdulaahi geedi oo ahaa madaxii hogaanka nabadgelyada degmada yucaale ilaa iyo hadda si rasmi ah looma sheegin sababta ka dambeysay dilkiisa dhanka kale meydka nin ganacsade ah ayaa toddobaadkan cabdiwahaab laga helay meel u dhow gobolka wajeer meydkan ayaa la xaqiijiyey in laga soo saaray harada yuhuud lagu magacaabo ee ku taal duleedka wajeer waxaana ninkan oo lagu magacaabi jiray mahad cali geedi oo ganacsade ahaa meydkiisa la dhigay mid ka mid ah cisbitaalada magaaladaasi ilawareedyo deegaanka ah ayaa soo sheegay in ninkan la waayey toddobaadkan lagana afduubtay goobtiisa shaqo oo ku taal gudaha magaalada wajeer lama shaacin cidda afduubka kula kacday iyo sababta keentay in laga soo saaro isagaoo meyd ah ee naharada yuhuud lagu magacaabo dhalinyaro ka caraysan falkan ka dhanka ganacsadaha meydkiisa la helay ayaa toddobaadkan isku soo bax ka dhigay gudaha magaalada wajeer waxayna taayaro ku gubayeen wadooyinka iyaga oo sidoo kale dhagxaan ku xiray jidadka muhiimka ah harada lagu magacaabo yuhuud ee ku taal duleedka magaalada wajeer waxaa dhowr jeer sidan oo kale looga helay dad la afduubtay kuwaas oo inta si xun loo dilo kadib meydadkooda halkaas lagu soo tuuro hay-adaha ammaanka ee dowladda saliibiyadda kenya ayaa lagu eedeeyaa dadka la afduubto ee meydadkooda lasoo dhigo duleedyada magaalada wajeer iyo magaalooyinka kale ee dhulka muslimiintu leeyihiin ee n f d dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah qof kasoo jeeda soomaaliya oo toddobaadkan ku dhintay shil ka dhacay koonfur africa shilkan baabuur ayaa ka dhacay duleedka degmada delmas ee ka tirsan gobolka mbuumalaga ee dhacda koonfur africa sida ay xaqiijiyeen ganacsatada soomaaliyeed ee dalkaasi u shaqo tagay goobjoogayaal ku sugan dalkaasi ayaa soo sheegay in nin ka dhintay oo caan ka ahaa magaalada johannesburg iyo magaalooyinka kale ee dalka koonfur africa lagu magacaabi jiray mustafe maxamed dhaqane loona garan ogaa dhuudhi sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay burburka gaaray gaariga uu watay ninkan ku dhintay shilka baabuur ma ahan dhacdadii koowaad oo uu ku dhinto ganacsado soomaaliyeed een sanadkan sii dhammaanaya gudihiisa dhowr dhacdo oo shilala ah ayaa la soo wariyey waxaana ka mid ahaa mid dhacay bishii meey kaasi oo ay ku dhinteen maslax maxamed boosh iyo maxamed shariif cabdulaahi dhacdooyinkeenna waxaa ugu dambeeya howlgal kamiin ah oo ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay ka fuliyeen wadanka maali howlgalkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay inta u dhexaysa magaalooyinka bankaas iyo bandijagaara ee wilaayada mobti waxaana weerarkaasi inta la xaqiijiyey lagu dilay toddoba askari oo ka tirsan murtasaqada ruushka ee fagner waxay mujaahidiintu weerarkaasi kusoo qanimaysteen qori dhashiika ah qori b k m ah shan qori oo a k afartan iyo toddoba ah iyo sideed sanduuq oo ay ka buuxaan rasaas lix bambaano oo nooca gacanta laga tuuro iyo agabyo kala duwan mujaahidiintu waxay faafiyeen sawirada meydadka murtasaqada saliibiyiinta ah ee ruushka ee weerarkaasi lagu dilay oo daadsan goobtii uu weerarkan kamiinka ah ee aadka u xoogan uu ka dhacay waxay sidoo kale mujaahidiintu faafiyeen hubka kala duwan ee ay ku furteen weerarkaasi cabdi wahaab xubintii dhacdooyinka toddobaadkana waa inaga inta
واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي hagaaga dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aan ku leenahay aaladda internetka weli waxaan ku guda jirnaa qaybaha dhexe ee barnaamijka raadraaca toddobaadka maxaan ka naqaanaa suldaankii beesha mursade ee wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe oo dhowaan ku geeriyooday magaalada jilib ee wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe bashiir muxiidiin abu eyman ayaa warbixintan inooga diyaariyey wanaaggii lagu yaqaanay suldaanka iyo hoggaamintiisii hagaagsanayd
وإنما توفون زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
kani waa masiirka aadana weliba oo ku nool dhulka guudkiisa waana xaq ku dhowoobaya insaan kasta marka ay qadartu soo haleesho waa safar sahaydiisu tahay alla kacabsi iyo cibaado ruuxii u diyaargaroobana uu liibaanayo kii ihmaaliyana uu ku khasaarayo الموت حق والحقيقة مرة ولنا بموتنا عظيم عظاتي ولنا بموت maadaama ay tahay sunno kowni ah oo aysan jirin cid seegaysa waxaa maalin weliba adduunyada faaruqa dadyow badan oo u hoyda hoygooda rasmiga ah waxaana shakhsiyaadkaasi ka mid ah suldaan maxamed maxamuud maxmedeeq oo ahaa suldaankii beesha mursade ee gobollada jubbooyinka allah u naxariistee wuxuu habeennimadii khamiista oo taariikhda ku beegneed sagaal iyo tobankii bishan jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri uu ku geeriyooday isbitalka degmada jilib ee wilaayada islaamigaha ee jubbada dhexe kadib xanuunno uula dhibanaa in muddo ah ugu dambayntiina uu isaga guuray nolosha adduunyada una boqolay xagga rabbigiisa suldaanku wuxuu sannadkii kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii uu ku dhashay degmada jamaame ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose halkaas oo uu ku soo barbaaray kuna soo qaatay waxbarashadiisii dugsiga hoose dhexe iyo sare suldaanku wuxuu ifka kaga tagay toban carruur oo isugu jira wiilal iyo gabdho suldaan maxamed deeq wuxuu ahaa taariikhdiisa wuxuu ku dhashay degmada suldaan cabdulqaadir xaydar waxa uu ahaa mid ka mid ah garbaha iyo saaxiibadiisii ugu dhowaa suldaan maxamed maxamuud maxmedeeq yaraantiisa ilaa iyo weynaantiisa waxa uu inooga waramayaa qayb ka mid ah taariikhda saaxiibkiisi gaar ah wakhtiyadii uu yaraa inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuuna ilaahi ha u naxariisto suldaan maxamed deeq suldaan maxamed deeq wuxuu ahaa taariikhdiisa wuxuu ku dhashay degmada jamaame waxaas ku waxbartay ee degmada jamaame iskuuleedka degmada jamaame uu baxay ilaa iyo dugsi saro wiil yaruu ahaa waxaas ahaa afartan iyo todoba sano jiras ahaa hadda maxamed deeq waxaa lagu yaqiinay markuu arday ahaa inan aada u degan wanaagsan cayaal balooley ee dhib badneen uu ahaa dariska iyo ilmaha caruurta ah kama cabaadi jirin bulshawada uu ahaa maxamed deeq burburkii sagaashan iyo labadii dowlad maxamed siyaad markay burburtay oo wadanka burbur iska dhacay wuxuu ahaa nin nabadeed u ahaa usoo wiil yar ah burbur qabiila ka jiray maxamed deeq qabiil oo maanta lagu tirinaayo ma jirin cid kasta ku nool deegaankan degmada jaama iyo xabaalinkeeda wuxuu ahaa nin u siman nin u colqaada ma jirin nin asu colqaadana ma jirin maxamed deeq wuxuu ahaa nin hadda maanta dhibaata ay ka jirta degmada jamaama ama yatiim ha noqdaan ama cid qadees oo liidato dadku u ololeeya uu ahaa u gargaaro saa ku naqiinay nin daayaruu ahaa fikridkiisa iyo maskaxdiisa wax ku abuurnaa ahlu naxariis u ahaa maxamed deeq waxaa dhihi karaa ina safar aska jira degmada jamaama maahani janaaso aska qaybgelan ma jirto ayaa dhihi karaa usa safar jira maahani dadka wuxuu ahaa ama sakiir hadduu dhinto ama qufuyn hadduu dhinto booqdo janaasada ka qaybgalo qabriga wax ku bixiyasa maxamed deeq nin hadda la iloobi karo ma aha nin bulshada dhan rag iyo dumar u dhexeeya u ahaa maxamed deeq nin hadda cid hebel iska baxi la dhihi karo ma aha waxaas ahaa hadda maadaama as ahaa suldaan suldaan soomaaliyeed oo muslimiintaas ahaa dadkaas u dhexeeyey waa nin maslax jecel waa nin boqosho booqasho badan waa nin deriska booqanaayo ahelka booqanaayo maxfalad dadkaas u badan yaha tegi jiray aad iyo aad u naxariis baxan- naxariis badanaas ahaa waxaa leenahay ilaahay ha u naxariisto soomaaliya iska tegey qabiilkama tegin dhammaantan isnaga tegey mana iloobi doono waxaa leenahay ilaahay janaatlfirsuus allah ku arsaaqa leenahay ilaahay idinkiisa maxamed deeq taariikhdiisa wax lagu tilmaamayo degmada jamaame hore uma arkin waa nin gargaar badan oo ahaa ka warqabo bulshada hoosaan ugu warqabo waxaas ku leeyahay marmar usoo socdo war cid abal waa liidataan iyo xaaladooda caada ma aha beledka u galno waan u qorshayn waxaa u qorshaynaas leeyahay maadaama uu ku sifoobay akhlaaqdaasi wanaagsan yaraantiisa wuxuu allaah u naxariistay suldaanku ahaa mid aanu ku dhex milmin dagaaladii sokeeye iyo fidnadii soomaaliya ka dhacisay wixii ka dambeeyey markii ay burburtay dowladdii shuuciga ahayd ee maxamed siyaad barre maadaama uu ahaa shakhsi dhiiran furfuran bashaasha holkar ah waxaa maxamed maxamuud maxamedeeq sannadkii kun iyo afar boqol saddex iyo afartankii hijiri loo doortay inuu noqdo suldaanka beesha murursade ee wilaayaadka islaamiga ah ee labada jubo sidaas ayuuna ku qaaday ammaano culus oo loogu doortay inuu ehel u yahay wuxuu suldaanku allaah u naxariistay wixii markaasi ka dambeeyey dadaal dheer uu galay sidii uu u samata bixin lahaa ummaddiisa tabaalaysan una noqon lahaa naqiib ku hogaamiya shareecada islaamka isagoo dhanka kale inta uu beesha hogaaminayay kaalin lixaadle ka qaatay halganka lagula jiro cadowga ee duulaanka ashaadalladiranimo ku jooga waddanka toobiyay ogow ma nihin sidii shala aan ahayn dad kitaabka ilaahay isku maamulaayoo dhisanaan nahay saaka wiil istishaadi oo lulaayo oo tii am wato yaa kaa hortegaya haddii ilaah yidhaha tii am wiil wataa kaa hortegaayo meelaa ku tilmaamantaha iyo meelaa ku taallo taariikhdaada waa la iloobaa etoobiyay ogow waxaan idin leennahay etoobiya aan nugu qaldamina dad waxaan nahay naftooda ilaahay ka gatayaan nahay etoobiya sidii shala aan nahayn ma nihin
suldaan maxamedeeq wuxuu dhanka kale dadaaler ku bixiyey sidii jahliga looga saari lahaa bulshada muslimka si gaara kuwa uu mas-uulka ka ahaa waxaana dadaaladiisii midho dhalay ee allaah idinkii hirgelay ka mid ah furitaanka macadka qurduba fariciisa magaalada jamaame meesha aan joogno waxa waaye waxaan dhihi karaa meel laga sii horumari karo oo tillaabo kale laga qaadi karo waay liannahu suldaankeenna kheyr allah siiso suldaan cabduqaadir xeedar xaqiiqatan ana xasuusuu igu dhili shakhsiyan kii waxaan ahay iskoolka hadda uu sheegaya iyo dhinkii ijaasa ka qaataanahay imtixaamka koowaad ilmaha maanta waxbaranaya aniga shaksiyan waa ay soo jiiteen sababtoo taa waxbarashada iyo miisaaniyadda ay leedahay iyo qaabka ay leedahan dareemi karaa leannahu maanta qof walbo wuxuu dareemi karaa wax la barto in ilaahay subxaana qaadirka kitaabkiisa adduun iyo aakhira wax lagu liibaanaya inay tahay waxaan jecelnaha haddii ilaah yidhaaho intaas iyo in la mid ah in magaalada jamaama la xuso laguna xuso in ay waxbarashada ayadana ku horumarsan tahay macadgana ay targelgelisay xaqiiqatan walaayadeenana kheyr allah siiya waxaan ku jiraa dadkii salaadiinta codsaday macadkan alxamdulilah ilaahayna nagu maceebani maanta aaaartiisana waa muuqataa waxaan leeyahay marka insha allah daayarta maanta soo baxayso waxbaranayso waxaan kula dardaarmaa hal qodob insha allah waxbarashada meesha ay maanta ka wadaan ha ka sii siyaadiyaan xaqiiqatan waxaa maanta caqli leh ninka fikiro oo waxbarto allaah u naxariistee wuxuu ahaa hogaamiye dhiiran oo jooga mid ka mid ah golayaasha lagu go'aamiyo talada ummadda hamigiisa ugu weynna waxa uu ahaa sidii ummadda looga dulqaadi lahaa cadowga iyo sidii ay u horumari lahaayeen guud ahaan bulshada hoosaarsanaysa shareecada islaamka sida ay ka markhaati kaceen dhaqankii ay isku shaqada ahaayeen anigoo ku hadlayo afka odayaasha dhaqanka jubba sufla waxaan halkan tacsi oga diraynaa ehelkii uu ka baxay iyo muslimiintii uu ka baxay walaalkaas maxamed deeq waxaan leennahay innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wuxuu ahaa walaal soomaaliyeed wuxuu ahaa walaal hogaamiya muslimiinta shareecada islaamka ku hogaamiya walaal wuxuu ahaa suldaan ah ummadda soomaaliyeedna suldaan u ah khaasatan maxamed deeq reerkii uu ka dhashay suldaan uma aheen wuxuu ahaa soomaaliya oo dhan muslimiinta ayuu suldaan u ahaa waa nin bashaashuu ahaa nin furfuran ayuu ahaa nin farxad badan oo mar walba qosla ayuu ahaa nin kheerka iyo caqiidada alwalaa walbaraa ku dadaalana wuu ahaa ilaahay waxaan leenna walaalkeenna siduu ugu dadaalaya alwalaa walbaraa iyo caqiidada saxiixa ilahay waxaan u weydiinaynaa annagaa nahay odayaasha dhaqanka jubba suflaa iyo muslimiinta oo dhanba inuu ilaahay jannatulfardowsi walaalkeenna uu geeyo ilaahayna u naxariisto owlaaddiisana ilaahay subxana wa tacaala u hagaajiyo gadaashiisna ilaahay uusan ka fidneen inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun walaalkeen suldaan maxamed deeq ilaahay ha u naxariisto jannadii fardowsana allah ka waraabiyo wuxuu ahaa suldaan ka mid a salaadiinta ee ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubba sufla suldaanku sidii horeba loo sheegay wuxuu ahaa suldaan aad iyo aad macnaha u qalbi furan u laabxaaran ummaddu ay islaamku isugu mid tahay jecel aanan la gabanin waxyaalaha markaasi asaga ku soo dhaco oo khayr ah inna lilaah wa innaa ilayhi raajicuun walaalkeena ilaah u naxariisto suldaan maxamed maxamuud maxamed deeq ilaahayna jannada fardowsana ilaahay ka waraabiyo ehelkii uu ka tegay iyo qaraawadiisana waxaan leenahay sabr iyo iimaan ilaah ka siiyo ajasiisa meesha ku agaad iska imtixaan u ahay xanuunka ajasiisan meesha ku agaad waa nin ehel ah oo qaraabo ah waana nin firfircoon oo bulshadan iyo kheyrka u roonaay waa nin bashaash ah waa nin oo aad u firfircoonay golaha ku dhaqanka shareecada waxaana leenahay dhammaan ehelkii iyo qaraawadii iyo golihii ku dhaqanka sabar iimaan ilaaha ka siiyo suldaan maxamed maxamuud maxamed deeq waxyaabaha lagu xasuusan doono waxaa ka mid a inuu ahaa mid la dareen ah ummaddiisa daadadkii iyo fatahaadihii ku dhuftay waddanka sannadkii lasoo dhaafay ee kun afar boqol shan iyo afartankii hijiri wuxuu suldaanka qayb ka ahaa kolinyo dhowr ah oo gurmud u siday dadka ku saamoowey fatahaadaha isagoo habeenno badan dhaxanta iyo biyaha u jiiftay sidii uu u kormeeri lahaa dadka dhibaataysan sida ay marar badan soo qabteen kaamirooyinka warbaahinta magacayga haddaan ku bilaabo maxamed maxamuud maxamed suldaanka beesha karanle ee jubbooyinka alxamdulilaahi rabbiilcaalamiin meesha aan joognana waxaa la yidhaahaa buulamaamow kaas ahaan waxay tagtaa degmada kabsuumo yay hoos tagtaa alxamdulilaahi rabbiilcaalamiin waxaana u taagannahay in aan muxuu ahaayte deeq lacageed oo jamcadda alaxsaaniya alkhayriya ay bixinayso iyo muxuu ahayte istaalka weyn ee degmada jilib daawo deeqeed oo dadka ka hortag caafimaad ayadana in laga bixinayo wallaahi tuulooyinka waxay ka kooban yihiin wax hadda la tilmaami kara ma lahan masaagiro waa ka mid ah miig waa ka mid ah mashaqaa ka mid ah kabsuumaa ka mid ah buulamaal beled aamiinaa ka mid ah sabatuuniyaa ka mid ah buulodhimbilo waa ka mid ah tuulooyinka hadda magaaladan hadda hoostaga kabsuumo waxaan u malaynaha ilaa iyo siddeetan ilaa iyo toddobaatan tuulo waaye waxaa hadda soo kaco barakacyaalka soo kacayna waxa waaye markaan qiyaaso ilaa iyo siddeetan ilaa iyo toddobaatan iyo shan tuulo waay markas toddobaatan iyo shantaas tuulo alxamdulilah ilaahay baa mahad leh waxaa la gaarsiiyey deeq lacageed waxaa la gaarsiiyey deeq daawo waxaa laga haqabtiro waxyaalihii dadka ay u raadin jireen meelaha kale ama hay-adaha ay u raadin jireen ama caqligooda lagu duufsan jiray alxamdulilah ilaahay dadkii ayagaa isku tashtay macnaha raggii macnaha xarakada khayr alaasi xarakatu shabaab almujaahidiina waxay isxilqaantay inay dadkeedii barakacaayay dib u dejiso deegaanada caafimaadka qabo in dadka la dejiyo haddii alla kuu rooyahay dadka markii la dejiyena wixii markaas baahi sida ay dadka u kala baahi badan yihiin in loo baahi diro hadday deeq caafimaad tahay hadday deeq daawo tahay iyo hadday deeq lacagee tahayba الموت حق والحقيقة مرة ولنا بموتنا intan waa qayb yar oo ka mid ah wanaaggii suldaan maxamed maxamuud maxmedeeq allaa u naxariistee waa haliyey nabadoon mujaahid ah oo dariiqan soo raacay wakhti kuwa badan oo asaagiisa ahay dib uga dhaceen kuna sabray caqabadihiisa waxaan allaha u weyddiinaynaa in addoonkiisa maxmedeeq uu ka waraabiyo jannadiisa kuna awaalmariyo wanaaggii iyo dadaalkii uu ugalay ummaddiisa سكراتي لكن عزاء المؤمنين بموتهم لقيا الكريم بواسع الجنات
واحذر من تجافينا وانبت فتنة الواشي فالواشي يعادينا كم بث المدى عينا في شوق تراعي waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka raadraaca toddobaadka markan iyo degmada bu'aale maktabka dacwada maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniya u soo xiray inta badan haweenka ku dhaqan degmadaasi taas oo kor loogu qaadayay garaadkooda diineed islamarkaana ay wax badan ka faa'iideen muddadii ay dowladan socotay oo ahayd muddo saddex maalmood ah ayaa ciwaanadii lagu qaatay waxaa ka mid ahaa booska ay gabadhu ka joogto islaamka ka qayb qaadashada jihaadka ee gabdhaha muslimaadka ah iyo shuruudda xijaabka markii ay dowladdaasi soo idlaatay kadib ayaa qaar ka mid a haweenkii dowladda loo soo xiray waxa ay la hadleen idaacadda islaamiga andulus oo munaasabadda gabagabadeeda goobjoog ka ahayd بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أما بعد هاكم مني تحية الإسلامية تحية طيبة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أن أقدم أمامكم في الكلمات الآت التي أخذناها في الدورة المباركة أهلا وسهلا إن شاء الله تعالى saddex maalin ayay dowro inoo socotay waxaan ku qaadannay saddexdaa maalin makaanatulmar'atulislaam gabadha muslimadda booska ay ku leedahay islaamka iyo xijaabka iyo shuruudiisa cilmi la bartaa fadliga uu leeyahay iyo gabadha jihaadka kaalinta ay ku leedahay aljihaad fii sabiililah kaalinta ay ku leedahay sidoo kale waan ku qaadannay waxaan kaloo ku qaadannay alwalaa walbaraa altawbatu walistikfaar in towbo ilaahay loo noqdo xaggiisa istikfaartana lala yimaado sidoo kale waan ku qaadannay xuquuqu zawjeenna waan ku qaadannay intaas ayaan ku qaadannay dowradii saddexdii maalin inoo socotay ونقول للضيوف الكرام الذين أتوا لأجل توعياتنا الذين أتوا لأجل توعيتنا ومناصحتنا طبتم وطاب ممشاكم إلينا طبتم وطاب ممشاكم إلينا وتبوأتم, وتبوأتم من الجنة منزلا فجزاكم الله خيرا جزاء ويسر الله أعمالكم وكثر الله لنا من أمثالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal meesha waxaa nagu soo dhammaaday dooro aad iyo aad u cajiib badan maasha allah saddex beri aan ku qaadanay gabadhan walaasheeda iga horeysa see u sheegtay marka waxaan waxaan ka faa'iidaysanay wax walbo oo shay diini ah maasha allah marka waxaan jecelnaha dooridan oo kale inagula soo celceliyo waaligeena iyo daacigeena ilaahay xifdiyi iyo shiiqi marka walaalayaal aan waxaan gawaabin rabaa gabdhaha jihaadka inay aad iyo aad ay jihaadka ay garab u siiyaan oo ay kasoo qayb galaan jihaadka waa shay diini ah oo ilaahay salaadoo kale waajib uu yahay marka waxaan rabaa kaalinta aad ku leedihiin jihaadka inaad ugu soo baxdaan gabdhaha waa inay aad iyo aad u fikiraan gabdhaha waa inay aad iyo aad jihaadka ay u booriyaan waad maqlaysaan shal shiikheenu wuxuu dhahay jihaadka waa inaan garab siinaa gabdhiyahow kaca horta maanta qof aan diin baranayn inay walaayinka joogta ma umalaynaa ilaa iyo duqooshinka mooye inta kale diinta islaamka waa la wada baranaya laakiin jihaadka aan culaas naga saaran yahay jihaadka aan aan ku- aan ku wada faa'iidaysano jihaadka aan ka socono jihaadka xaggiisa aan xoogga saarno marka walaalayaal waxaan igu soo dardaarminaa qofka diinta qof walba mas-uuluu ka yahay qof walba diinta mas-uuluu ka yahay rasuulka cala salaamna wuxuu dhahay abu hurayra xadiis uu ka wariyey wuxuu leeyahay almu'minu qabiyun khayrun waaxabu ila allah min almu'min adaciif mu'minka qabiga ilaahay xaggiisa looga jecelya mu'minka daciifka mu'minka qabiga ilaahay xaggiisa looga jecelya marka waxaa la rabaa walaalayaalow jihaadka inaan garab siino jihaadka inaan ii sheeg aad iyo aad aan u dacay oo aan ugu dadaalno aan rabnaa hadduu ilaahay karaal noqdo gabdhaha muslimaadka waxaan aad iyo aad ula dardaarmayaa inay garabna siiyaan kulli kulligin mas-uula ka tihiin jihaadka maanta alxamdulilah qofkii barato jihaadka waajibu ku yahay laa ilaha illaa qoftii taqaan jihaadka waajibu ku yahay anaga aan ugula daynin jihaadkaas aan aad iyo aad ugu qayb qaadano assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaah mahad waxay u sugnaatay eebe asagaa mahad iska leh waan u mahad celinaynaa matabkii noo soo diyaariyey dowraadka noo soo diyaariyey insha allah halka waxaan ka soo jeedinayaa gabayar muslimiin haddaynu nahay macatab aan diidnay masgaduud cadoodaan nahiyo good mariid kulule mici weyne aarbaan nahiyo moodki gaaladaye kuwii shalayna soo maagay ee kibirku maan dhaafshay madaxoodii baa la guray dhammaan mowdki ka adkaaye maxrakadaa raggii galay ee cadowga maagayay etoobiya raggii mariyey ee kenya madax gooyey mursasaqa maraykan iyo raggii macawisleylaayay mahad baan u celinayaa dhammaan ducay naga muteysteene allahu akbar allahu akbar
annagoo ah haweenka ku dhaqan gobolka jubbada dhexe gaar ahaan xaafada tubwaale waxaa naloogu soo dooro saddex maalin ee naloogu qabtay markiiska amu khadiija bni qubeyd ilaahay waxaan ka baryaynaa dadkii soo qabanqaabiyey dadkii ku shaqo lahaa culummadii dadkii noo keenay muxaadaradan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay miisaankooda aakhiro u kabo inuu ajri xasanaad ilaahay ka siiyo annagana kuwii qaato inuu ilaahay naga dhigo oo ku camal fala waxaan ka baryaynaa culummada sharafta leh iyo walaayada sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay doorooyinka noo soo noo soo joogteeyaan oo inoogu soo celceliyaan intaasaa ka codsanayna guud ahaan barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo aad si toosa uga dhegaysanayseen xarumaheenna wilaayaadka islaamiga ah iyo aaladda internetkaba caawa waa naga intaas intii uu barnaamijka soo socday waxaad ku dhegaysateen qodobo muhiim ah allah subxaanahu wa tacaala ayaan uga mahadcelinaynaa suurtagelinta barnaamijkan quruxda badan inta aan barnaamij midkan la mid ah toddobaadka dambe dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh جان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا